الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إياكم waxaan idinka digayaa idinka iyo wadanna malaha waxa la dhahdo ayaan idin kala digaya waayo faina danna maluhu asdabu اlxadiiثi war isagaa ugu been badan xadiiska hore inuu dhignay waxaan iska sheegnay inaan yaro faahfaahin doonee malaha mid xunina waa jiraa midaan khalad ahayna waa jiraa alla subxaana wa tacala wuxu uhi ina bacda dan ism malaha barhkii waa la halkan waxaa laga qaatay markaa in la soo kala reebayo axkaamta sharcigana bar ka mida baaba lagu saleeyaa daniga markaa daniga waa ka waxa weeye mala awaalka ah ee qof wax iska samaysanaya amba iska malaysanaya qof baa laga yaabaa inaad wax ka malaysato qofkaasi malaha waa tuug qofkaasi malaha waa sidaa kale amba waxaasi malaha waa sidaas waayo been buu la gelaya qofka marka dambe hase yeeshee malaha gaalibkaa waxbaa lagu dhisaayo haddii matalan aad ka shakiday weysadii miyey kaa shartay mise kaama shagin oo aada hubtay marka hore inaad weyse qabtay maxaad ku banaynaysa inaad weyse qabtay aad ka soo qaadayso halkaasaad aragtay qof soo socda markaa ma nin baa mise waa gabay kuuma kala cadda dhinac inaad u badiso tiraado qofkaasi saasaan u malaynayaa dembi maaha kaas almuhim malaha laga digaya nebigu sala allahu alay slm ka digaya waxa wey waa malaha aan waxba haysanin laakiin tuhmada waxa la idhaahdo iyo qaraa-inta ku xeersan haa haddii la arko min wanaagsan oo lagu kalsoon yahay oo sheekhu khamiis xidhan oo goobo dhaqan xumo lagu sameeyo sii gelaya ama ka soo baxaya qofkaa waa la tuhmi karaa iyana waxba lagu caddaynaynin maxaa la odhanaya muxuu gurigaa dhaqan xumada lagu sameeyo ka sii ka gelayay isagu waa qaraa-inta si aawgeed culimadii hore xadiiska mararka qaarkood xadiiska nebiga ragga qaar baan laga qaadan jirinba haddii la arko shakadaha qaarkood sidoo ka laalaabaya kaa waxba ka dhageysan mayna naga daawa laga jiro siday u ilaalin jireen noocan xadiiska almuhim malaha ayuunba iyo mala awaalka ayaa kala duwan wixii qofku aanu hubin ayuu iska hubsanayaa si aanu been ugu dhicin axkaam danni ku salaysanna aanu u soo saarin وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليه عن أبي هريرة وحل غيره رضي الله تعالى عنه على الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي قال وقولي لا يمشي يكسعن أxadكم midkiin fيi naclin kab waaxidaةi kelya kab kelya yuu ku socon liyancalhumaa ha xidho jamiica labadoodaba labada kabood ha wada xidho aw liykhlachumaa amba ha iska bixiyo jamiica dhammaan ha iska wada bixiyo amba ha wada xidho mutafq alيh marka rasuulku salى اlahu alay slm aadaab buu na barayaa labada kabood qofku inuu wada xidho waa imaa inuu iska wada dhigo labadaas xadiisku tilmaamaya way banaantay marka qofku inuu cagaab ku lugeeyo amba uu ku socdo looma diidin inuu kaba xidhana looma diidin oo waa ziinat allahi alatii akhraja licibaadi waa nicmada iyo quruxda alla usoo saaray addoommadiisa ayay kabuhu ka mid yihiin ha yeeshee axaadiista qaar ba waxay tilmaamaysaa shaydaanka ayaa sidan sameeya shaydaanka kabna xidha kabna laalaabiya qofka muslimka ana waxaa laga digaya mar kasta inuu isku ekeysiyo isku shabaho waxaa la idhaahdo shayطaanka iyo ficiladiisa aadaabta iyo akhlaaqadda wanaagsan ayaa laga qaadanaya xadiiska xadiiska waxyaalaha aynu ka faarisana waxa ka mid a islaamku waxa ma dhaafin islaamka kuuli labada kabood ama wada xogo ama markaa wada bixi masaaishii ka waaweyneyna ha islaamku waa faahfaahiyey marka diinta islaamku waa diin tilmaamaysa khayr oo dhan waxay dhaaftayna ma jiro ninka israel malaa diinta nuqsaan baa ku jirta ee qawaaniinta caalamiga ah ama dimuqraadiyadda ha lagu kabo amba wax lamida amba caqli keena ninkaasi waa nin ku gafaya diinta waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmati almuhim diintu way dhamaystiran tahay lakin waxay u baahan tahay diintu in la barto oo lagu dhaadhaco diinta macaankeeda iyo wanaaggeedana markaasa la helayaan laa yamshi kelmadda markeeda waxay ahayd yamshi ficilkaas waa ficil mubaaric oo ah muctal اlaakhir ya-buu leeyihi dabeeta laadaa sidaa gashay laada waxaa naxwaha laha laa naahiya laada naahiya hadday ficilka gasho way jesmisaa marka calaamadda lagu garanaya inuu majsuum yahay hadduu alif iyo wow iyo yo xagga dambe ku leeyahay alif iyo wowga iyo yadaasaa la saraa laa yamshi laa yamshi lama odhanayo laa yamshi laa yadcu laa yarmi xarfu cilaha la goynaya marka naxwuhuna isna aad buu muhiim u yahay marka dooraysa diinta si fiican u fahamto culumta la culum lwasila waa culumta lagu gaadho cilmiga kale in sha allah waad ku dadaali doontaan waana laydin dhigi doonaa si joogtaah dee sabirkeeda u yeesha insha allah waxaana laydhaha man habata nabat man habata nabat qofka sugnaada wuu soo biqla aakhirka siday masaajkaa u fadhiya kuna faa'iidaysanayso waxaad is arki doontaa adiga oo cilmi badan helay cilmi badan soo xasiliyey oo adigu awoodi leeda dadka xusii sheegta abaadisanayso ha yeeshee habaat baa loo bahay in la sugnaado laakiin وعan abi هuريرaةa رadي الlه taعaلى عanه qاala samictu rasuul الlahi salى الlaه عalيه وasلم yquuل alxalف manfaqaة للsilcaة mamxaqaة lilkasb samictu waxaan maqlay abi هurayra rasuul الlahi salى الlaه عalيه وsلم rasuulka ale oo yquul leh alxalifu dhaartu manfaqatun waa mid socodsiisa lisilcati alaabtii mamxaqatun waa mid tirtirta baabi'isa lilkasbi ribxigii iyo faa'iidadii muttafaqun calayh kasrat اlxalif dhaarta faraha badan waa waxyaalaha la diiday inuu qofku dhaarta badiyo waxfaduu aymaanakum waan alle subxana watacala dhaarihiina ilaaliya allumaana lagu dhaaran karaa cid kale laguma dhaaran karo haddaba dadka inta badan dhaartu ay ku badan tahay waxaa ka mid a dadka waxiibiya wuxuu odhanayaa bacadlaad u tegeysa calaa sabiil misaal markaasaad leeda war shaarkaa iga yidi wuxuu ka odhanaya waa intaasaan siinaya shaarkaas wan intaa iga sii waadleeda wallaahi oo bilaahi o tallaahi inaan inta anigaba igu joogin bu ku leeyihi muxuu ku leeyihi qiimihii igu joogayba wallaahi bilaahi maaha markaasaa isoranaysa ma ninka qiimihii uu ku joogay aada hoos marisay weliba waa arigaa halka boqo iska sii oo aada siinaysa waa laga iibsanaya markaa manfaqatun lisilcati wey manfaqadu waa inay baraarinayso kobrinayso kale marka hore saa muuqata oo waa kan dhaarti ku socodsiinaya caynkana wixii ay aada ga soconayso laakiin barakadii iyo faa'iide ayuunbaa meel kalow ka waayay haddana inuu been sheegay waxyaala caddaynaya waxaa ka mid ah haddaad tiraado wa nina haddaan intaan heli karayo dee ilaahay mid kale hafishiya iskaga dhaqaaqdo muxuu ka odhanaya kaale kaale iska keenaa sabcay kaala kaala soo col- kaala waaba ku filan lahayd maxaa ka caddaatay markaa inuu been kaa sheegayo marka hore oo aan markaa dhaartaas almuhim qofkii markaa inuu dhaarto ma aha markuu xiibinayo ilaa limaslaxa inay kaysata mooyaane nabigu sal allahu alay waslam xadiis saxiixa oo aynu horena soo hadal qaadnay wuxuu tilmaamay saddex ilaahay ma soo eego mana tahuro cadaab kulma ay leeyihin waxaa ka mid ahaa رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه قف الله كدغه alaabtu iibinayay oo dhaartiisu maanu ku iibinaya dhaartiisana ma kusaysanaya ka ilahay maalinta qiyaamada soo eega mana taxiro waa min alkabaa'ir qofkii inuu markaa fudaydsado allah subxana wa taala waayo allah marka ku dhaaratay waxaad ugu dhaaranaysaa waa inay limaslaxa noqoto un inuu markuu qofku been sheegayo dhaartana way ka sii dembi badantay oo yamiin اlkamiis baa la dhahdo waa dhaaruu ka been sheegayo allatii tugmisu saaxibahaa fi naar wey waa ta saaxiibkeed naar quusinaysa ee dhex gelinaysa alxalifu dhaartu manfaqatu mid socodsiiso weeye oo kobcisa lisilcati alaabta xagga socodsiinteeda marka la eego mamxaqatun tirtirta baabi'isa بالكسب أي للفائدة فائدة متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته منهما الجنة يريد عينيه متفق عليه عن أنس انت أهران أمريكا أبو هريرة أين سودي عن أنس رضي الله تعالى عنه anas waxaa laga wariyey man huwa anas wamada tacrifu canhu anas oo ayo waa anas ibn malik alansaari alkhasraji waa saxaabi ansaari ah waa qabiilkii khasraj la odhan jiray ee ansaarta ka mid ahaa laba qabiil bay ansaarta ka ahayn awsiyo iyo khasraj anas ibn malik waa inan yaro fariida ayuu ahaa sidaa awgeed hooyadiina gabadh aad layaa badan oo saxaabiyada weyey axaadiistana warisa ummu sulaym ayaa la dhahdaa aabiyii malik markii nebigu sala allahu alay slam magaalada madiine tegey ee lagu yihi khamrigu kaa xaaraantinimaynaya iyo waxyaala la mid ah ayuu iska baxsaday dadgiisaba iskaga cararay magaaladiio shaam iyo dhulkaasu galay halkiibu ku dhigti ku haraagsan marka ilaahayba dee xikam ka wata ninkaas diintii oo loo geeyay u ka sii cararay isagu inankiisina intaasoo kunoo xadiis buu wariyey hooyadii markaa ummu sulaym waa gabadha ugu meher qaalisan gabadh la meheriyo ayay ahayd waxaa usoo geed fadhiisay markaa markay cidda baxday abu طalxa saxaabiga laodhan jiray oo isna ansaari ahaa nin aada u magac dheer maalnana haysana ah dabeeto waxay ku tiri wallahi adigoo kale nin la celiyo ma tihibe laakiin gaal baad ha yeeshee haddaad islaamto meher aan islaam ahayn ku weydiin maayo wax kale kuma weydiinayo haddaad islaamto meherkayga waa kaas dabeetana ninkaasi waa islaamay meherkeedii markaa maxay ka dhig ciday ku islaamiso ninkaa isaga ah oo meher ka qaalisan baad adba garan waa maya dabeetana muxuu noqday saxaabigaas saxaabi aad layaa badan rasuulka sala allahu alay slam maalintii wuxuu ninkii difaacayay u ahaa xoolaha ugu badan ninkii bixinayay u ahaa lam tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun beer dhan oo u lahaa tii ugu qaalisnay wuxu rasul allah aayaddaasi markay soo degtay maalkayga waxaa lagu jecela beer ka hadlaayay waa sabaqa ayaan ka dhigay dabeetana anas buu soo kaxeeyey keen u socona waa taas anas ayuu markaa rasuulka u keenay markuu rasuulku magaalada madiine tegey waxa uu ku yihi markaa ina anasan gulaamun kayisun waa inan yaro fariida ee falyakdimka ha kuu shaqeeyo wuu yaraa marka anas toban jir ba inaanan kaba weyneyn baa laga yaaba dabeeta wuxuu leeyahy anas toban sannadood baan rasuulka u shaqaynayo cid ka akhlaaq wanaagsan rasuulka sala allahu calay wasalam maan arag jidhka dabacsanna maan taaban urka udgoonna maan urin tobankaa sannadood shay aan sameeyey ima odhanin maxaad sidaa ugu samaysay shay aan sameey waayona ima odhanin maxaad u sameeyey akhlaaqda rasuulka waxaynu gaari karno may ahayn laakiin bal aynu isku daymayno inaynu xuun ka dabaqno anas markaa ragga ugu axaadiista badan ayuu ka mid yahay toddobada saxaabiya ugu axaadiista badan ayuu ka mid yahay rasuulku markaa uu u duceeyey wuxuu ugu duceeyey ilahay inuu cumrigiisana dheereeyo cuudkiisana badiyo ubadkiisana badiyo saddexdiiba waa la arkay anas wuxuu noqday asxaabtii ugu dhimashada dambeysay asxaabta nebiga ee nebiga dabadii markaa sagaashan sannadood iyo siddeetan sannadood iyo kasii dambeeyey waxaa kaloo uu noqday mid ansaarta ka ugu maalka badan baa noqday bu waxaa kaloo noqday carruurtiisuna aad u tiro badatay boqol gaadeen mararka qaarkoodoo uu kay awooga u ahaa kuwa awooga u ahaa iyo kuway sii dhalaan iyo kala gara waayo tiri marka soo galaan ma hebel baa kale waa kuba wuu odhan jiray markaa ninka rasuulka u duceeyey bay gafaysaa ducadaas dewamaya intaana anas baynu ku dhaafay qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka alle oo yaquulu leh ina allaha alle caza ha sharaf badnaado wajalla hana weynaado eh waa casiis iyo jaliil waa min asmaa illahi labaduba qaala wuxuu yidhi ida ibtalaytu markaan imtixaamo waa xadiis اlqudsi ida ibtalaytu markaan imtixaamo cabdii addoonkayga bixabiibatayhi labada uu jecel yahay markaan ku imtixaamo ee aan bimacnaa ka qaado fasabara uu sabro cawadtuhu minhumaa waxaan ugu bedelayaa waxaan ugu ciwadayaa aljannata janna ayaan bedel uga dhigan siinaya oo labadaa uu jecel yahay maxay yihiin yuriidu wuxuu u jeedaa caynayhi labadiisa indhood buu ujeeda mutafaqun calayh allah subxaana wa tacaala sida qur-aanku inoogu sheegay waxa uu aada u qurxiyey khalqiga insaanka isagoo shay kastaba khalqigiisa qurxiyey haddana alla wuxuu yihi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ay fii axsani tacdiil hay-adda iyo qaabka ugu qurxoon banu bani aadamka u abuurnay oo xayawaanka kala dham way fooraraan mar hadda bani aadamka laba lugood buu ku taagay aladii khalaqaka fasawaak facadalak waa ilaahay ku abuuray ee ku toosiyey ee ku dheeli karay waxaa ka mida nicamka ilaahay subxaana wa tacaala inagu manaystay albasar indhaha aynu wax ku arkayno iyo araggaas wasamd waa nicam aada iyo aada u qaaliya nicmadana marka la waayin baa la gartaa ee inta la haysto lama gato caafimaadku waa nicamka waaweyn sidaa awgeed carabtu waxay dhahdaan asixatu taajun calى ru'uusi اlasixaa laa yacrifu qadraha ila اlmardaa waxaa la yidhahda caafimaadku waa taaj dusha ka saaran dadka caafimaadka qaba taajun calى ru'uusi alasixaa laa yacrifu qadraha ila اlmardaa qadarkeeda dadka xanuunsanaya ma cid kala garataa ma jirto qofka caafimaadka qaba isbooga marka waa ka carcararaya laakiin qofka xanuunsanaya sariiryaalka amba jiifa ayaa garanaya alla qofkaasi caafimaad buu haysta wanaagsana ninbaa maalkiisa oo dhan jecel inay ku bedesho sida la sheegay inay urtii ka tagtay urtii waxa ma oranayo waxun iyo wax wanaagsantan qadmuun iyo udgoontoona ma oranayo dabeetana wuxuu leeyahay haddii maalkayga o dhan inta layga qaato laga soo celiyo taas anu waan jeclaan lah marka almuhim wain taciduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa nicamka allah haddaad istiraadaan tiriyaad haysataan ma koobi kartaan wamaa bikum min nicmatin famin allah uma idaa masakum diru failayhi tajcaruun waxaad nicmo haysataanna isagaa idin siiyey markay dhibaata idinku dhacdaan xaggiisaad u cararaysaa waayo haddaba alla subxaana wa tacaala indhaha qofka uu ka qaado labada indhood waaya ee sabir la yimaada marka ugu horeysa buu ogaado alla subxaana wa tacaala inuu siiyey isaguna inuu qaatay sabirkaa ninka la yimaada shallaydu horaya wey hadduu sabro qofkaas marka almuhim dhibaatooyinka iyo xanuunada in lagu sabraa waa asbaabta dukuul jan waxaa xadiis ku soo aroortay dadkii caafimaadka qabay waxay jeclaan lahaayeen maalinta qiyaamaha in la googoyn lahaa jirkooda markay adduunyadii joogeen waxay arkayaan awgeeda dadkii la imtixaamay ay afar heleen imtixaanaadka markaa qofka ku imanaya waa imtixaanaad alla subxaana watacaala abaalmarinteeda uu siinayo laakiin waa in qofku sabir ogaado sabirkuna waa asadmatu lula wey waa marka ugu horeysa laakiin qof walba hadda waa sabraa akhirka waxaase jira inuu qofku ka indhabeelo albasiira iyo albasar way kala duwan yihin qofka muslimkaa waxaa laga yaabaa hadduu basarka ka indhabeelo inaanu ka indhabeelin basiirada laakiin waxa nasiib darro ah qofkii inuu basarkiina waayo basiiradiina uu waayo waa masiibo kale oo basiirada waa maxay waa qalbiga wax laga arka ilahay baa qur'aanka noogu sheegay fainaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluub alatii fi suduur nimankan gaaladaha indhahan ma laha oo kuwan ku arkaya laakiin xaggay ka indhalaayihiin qalbiga xaqana qalbiga laga arka bani aadamka ka laftiisa qalbigaa ka aragta oo imika waxaa laga yaaba anigoo qalbigaygu meel kale uu ku maqan yahay haddaad halkan isagan u dhaafto haddana isan u dhaafto oo aanay markaa indhahaygu kaa lalsan yihiin haddaba markaa aanan ku fiirsanaynin inaan ku idhaahdo war ma xaggee ku maqlay odagi kala soonayuu ka hormaray hadda halkan aad maraysay waayo qalbigeygaan kuu soo jeedin marka meel kaa maraysay adag qalbiga laftiisa waxaa laga arka allay nagama dhigo kuwa basiirada waaya ilaahayna subxana watacala waxaynu weydiisanaynaa basarka iyo basiiradaba inuu noogu raaceeyo allahuma maticna biasmaacina wa absaarina wa quwatina ma axyaytana in allaha alla caza sharafa lahaada wajal ha weynaadee qaala wuxuu yidhi idabtalaytu markaan imtixaamo cabdi addoonkayga waa imtixaane bixabiibatayhi labaduu aadka u jeclaa oo fa sabara u sabro cawadtuhu minhumaa waxaan labadooda ugu bedelayaa aljannata jannaan ugu bedelayaa wa hiya nicma daar lqaraar meel la degan ayadaa ugu nicmo badnaaday yuriid wuxuu jeeda caynahi tafn calay wacan anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha alle la yardaa wuxuu ka raali noqdaa can ilcabdi addoonka an yaakula inuu cuno alaklata cunid oo fayaxmadahu uu ku mahadiyo calayha akladaas iyo waxa uu cunayo aw yashrabo amba uu cabo asharbata cabitaan uu cabo oo fayaxmadahu calayha uu ku mahadiyo rawahu muslim waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiye waxaa ka mid ah waxaynu cunno iyo waxaynu cabbo oo inagaa ku noolaanayna risqigiisu maanan cunayna wakuluu min risqihi wa ilayhi nushuur laakiinse xagga allumar usoo noqon doontaana ogaada wey haddaba qofkii waa inuu alla subxana wa tacaala ku mahadiyo oo markuu xuno akladu waxa weeye maa yuukal fii waqtin mucayan waqti cayiman wixii la cuno kaalcashwati waalqadwati sida inuu qabeeyo oo kale waa akla inuu casheeyo oo kale waa akla adugu markaa inu qofku mar wax cuno amba uu cabo oo allahu ku mahadiyo allahu kaga raali noqda macnaheedu waxay ku dhigan tahay haddaad waxna cunto waxna cabto alla ku mahadi oo mahaddu qalbigana ha ka soo baxdo shukrigaas carabkana kaga dhawaaq alxamdu lilaahi dheh rasuulku sala allahu alayh wasalam cunto marka la siiyo wuxuu odhan jiray markaa alxamdu lilah ayaa ereyadu odhan jiray iyo weliba qaar kale kusii dari jiray si gaara caanaha wuxuu odhan jiray allaahuma baarik lanaa fiihi wajibna minhu ilaahow noo barakee caanahaas noona kordhi buu odhan jiray laakiin cuntada kale o dhan wuxuu odhan jiray allahuma baarik lanaa fiihi wajibna minhu ilaahow noo barakee warzuqna khayra minhu wax ka khayr badanna alla naga arsa ayuu odhan jiray xadiisku wuxuu tilmaamaya nicamka in lagu shukri noqo cabitaan iyo cunitaan iyo wixii kaleba looga qiyaas qaadanayo ina allaha alla la yardaa wuxuu ka raali noqdaa ihbaatu sifati rida lilah alla raalli ahaan inuu ku sifaysan yahay calaa wajhin yaliiqu bihi can ilcabdi addoonka ayuu ka raali noqdaa an yaakula inuu cunabuu kaga raali noqdaa alaklata cunitaanka fayaxmadahu uu ku mahadiyo calayha iyada aw yashrabaa haduu cabo asharbata cabitaan hal mar wax la cabo oo fayaxmadahu calayha uu ku mahadiyo وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال وحوري رأيت وحنك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وجالسا فضيا مقعيا كمبروك أفضيا ويأكل عنيا تمرا تمر عنيا رواه مسلم حديث كوري rasuulku salى الlahu عalيه waslm mutawaadic bu ahaa mid iskibriye mu ahayn waxa markaa rasuulku waxaa la doorasiiyey inaa noqdo addoon nebiya iyo nebi boqora labadaasa lay doorasiiyey oo nebiyada qaarkood nebina way ahayn boqorana way ahayn sida nabiy llahi sulaymaan oo kale markaasuu wuxuu anu waxaan door biday ina noqdo nebi isla markaa abd addoona bimacnaa aan boqor ahayn markaa nebiga salى الlahu عalيه wasalam lagama garan jirin dadka asxaabtiisan qofka aan ka garanaynin kamu dhex garan jirin marka hore mid isla weyno isa sarraysiiye kursi dheeroo dahaba iyo wax kale laguma qaari jirin isaga iyadoo saxaabadiisu ay jeclaayeen rasuulka inay kor u qaadaan haddana isagu saa muu jeclayn marka iqcaagaasi qofku waxa weeye inuu labada badyood ku fadhiisto uu kor u taago lugihiisa ama markaa inuu labada cirbood ku fadhiisto wuu noqonaya kambaruur agu af soomaaliya sida loo yaqaana kambaruurka weeyaan waxaa laga qaadanaya marka hay-adda noocaasi inay banaanta qofku markuu wax cunayo inuu u fadhiisan karo oo aanay khalad ahayn sidoo kale waxaynu ka qaadanay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam mid iskibriyo isla weyna inaanu ahayn ra'aytu waxaan arkay rasuul الlahi salى الlahu alay sl rasuulka alle oo jaalisan fadhiya muqciyan isagoo kambaruura oo yaakulu tamran timirna cunaya وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي من أحب منك تعلابة أن يبسل له إن لو بلاريه في رزقه رزقه إن لو بلاريه وينشأ له لو دبدغه يأخر له لو دنبيشيه في أثره راكي سنة لو دبدغه فليصلها حريريه رحمه قرابديس متفق عليه ma doonaysaa inuu cumriga kuu dheeraado cayshkuna uu waasic kuu noqdo jawaabtu hadday haa tahay sidaana lagaaga bahan yahy yaan ece yaan jeclayn markaa inaanu cumrigiisu in cumrigiisu dheeraado qof waliba u jeceliy sooma qof waliba muxuu jeceliy inuu adduunyadan sii tallaabsado oo uu sii joogo qof walibana wuxuu jeceliy risqigiisu inuu ballaadho oo risqi barakaysana noqdo ballaadhka waxaa ka mid a inuu baraka yeesho risqigii sababaha lagu helo waxa ka mid a haddaba arrintaa iyada ah hee silatu raxim qaraabadoo la xidhiidhiyo man hiya raxim haddaba qaraabaduna waa ayo qaraabadu qofka waxa weeye cidda qariibkiisa ah ee xagga aabbaha iyo xagga hooyada kaga timaado labadaba ciddii qaraabo ay yihiin ee abtirsiin qaraabo ay ku noqdeen ha noqoto markaa xagga hooyada inay iska soo galeen oo abtigii iyo inaabtigii iyo kuwa lamidka ah iyo adeerkii iyo walaalkii iyo adugu halkaas qaraabada waa la garanay xuduudinta qaraabadu markaa qofka ilaahay subxana wa tacaala risqi uu barakeeyaayo faa'idu ka helaya barakaa loo gelinaya markaa risqigii waxaa lagu fasira inay tahay markaa siyaadatu albaraka barakadii baa ku barayaad badanayso waxa yaru cunaabaa qofkii ilaahay u barakaynaya uu ku gaajo baxaya ama uu ku taraya amaba si caadiyadu risqigii ugu ballaaranayaayo xoolihii baa usii siyaadaya cumrigiisa afarku waxa weeye raadkiisa waxa weeye waa bimacnaa cumrigiiba halkan loola jeeda inta oo qofku intu sii noolyo raadkiisana waa taagaya soo maha yunsacna bimaan aakhara weye inama nasiyu ziyaadatu fi lkufr haddaba waxaan soo dinay sidee loo xidhinaya qaraabada rasuulka salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yihi ninka qaraabo xidhiidhkay ma aha ninka marka qaraabadiisu xidhiidhiyaan isaguna xidhiidhiya kaasuma laba ihahdo waasil raxm ee ka waxa la mukaafi kaa maxaa la dhahdaa waa wanaag loo sameeyey buu isna kaa abaal mariyey amba ka jawaabay laakiin wuxuu nabigu yihi salى الlahu alيه waslm ninka qaraabo xidhiidhkii waxa weeye ninka markay qaraabadiisu gooyaan isaga xidhiidhiya kaas weya way ku gooyeen amba guriga ayay haymo waayaan amba ha ku aflagaadeeyaan amba waxba yay ku siinin amba yay ku soo booqanin sidaa hadday kuula dhaqmeen adigu sidaa haula dhaqmin ee cagsigeeda ula dhaqan adigaa markaa ka sarreeyey ninkaasaana qaraabada xidhiiriyey qur-aankana ilaahay subxana wa tacaala uu inoogu sheegay wاladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal sifaadkii dadka wanaagsan ilahay wuxuu kusoo daray kuwa xidhiidnay wuxuu ilahay amray in xidhiyaan qaraabadoo la gooyada dembi weyn bu ilahay ku sheegay watuqadicu arxaamakum waxaana rasuulku sala allahu alay slam xadiis saxiixa uu ku yihi laa yadkhulu jannata qaaticun nin qaraabo goysahay janno ma galo waxa uu markaa rasuulku xadiis kale yihi maalintii adduunyada la abuurayey qaraabadii intay carshiga ku xidhantay ayaa waxay tihi ilaahow halkani waa goortii lagaaga magan gelayey in la qofkii gooyo qaraabo goyska halkanaan kaaga magan gelaya in lay gooyo haddaan qaraabada ahay dabeeto alle wuxuuhi miyaanad jeclayn inaan xidhiidhiyo cidda ku xidhiidhisa oo aan gooyo cidda ku goysa adiga nin baa nabiga sala allahu alayh wasalam u yimid waxa uu ku yihi rasuul allahu qaraabo ayaan leeyahay waan wan waan xidhiidhiyaa iyaguna way gooyaan waan wanaajiyaa way xumeeyaan waanu dulqaataa way aflagaadeeyaan wuxuu ihi haddaad sidaa aad sheegaysa arrintu ay tahay ilan adigu baad sheegtaye iyagii afkoodii lagama qaadin lakin hadday sidaa aad u dhigaysa ay tahay waxay ka dhigan tahay inaad dambas kula loofsiinayso qofkaad dambas kula loofsiinayso xaggaaga xagga allana ka suuli maayo calayka dahiir mid kuu gargaara inuu kula socdo adiga bimacnaa adaa ka sarreeya iyaga waad dhibaysaa imika waxba uma karayside aduu horta wixii ilahay ku amray baad ku sobaxaysa laakin iyagoo dhib ku ta ninka sidaa u wanaajinaya wax taraya sidaa yeelaya ee haddana iyagu ay sidaa ka yeelayaan he waa nin dulqaad leh oo dulqaad badan dabeetana ilaahay subxana watacala isaga abaalmarintiisa siinaya iyagana dhib iyo ciqaabbay ku tahay almuhim saddex meelood bay soo bartay markaa in la yidhahdo qaadic iyo waasil iyo mukaafi saddexdaasa qaraabnimasa qaadic inuu yuu qaraabadii gooyey iyo inuu cagsigiisa yaho waasil iyo mid xidhiiriyey iyo inuu yahay mukaafiyo marka xidhiiriya maga xidhiiriyo markaa haddaba qaraabada xidhiinteeda maxay noqonaysa curfigaa loo celinaya ay culimadu leeyihinoo waxay bulshadaasi u taqaano qaraabo xidhiirin baa lagu dhaqmayaayo soo booqashadaa ka mida waxtarka aad uxu tarteed wax siisaabaa ka mida waxaad helayso inaad talo wanaagsan siisaabaa ka mida inaad ka warhaysaabaa ka mida inaad markaa adu waxyaalaha kolliga aad soo eegto ad ka warhayso ayaa qaraabada ka mida xidkaas su-aasha kale isweydiin kale xadiiskan ku tacalqaa waxay tahay miyaan qofka sal loo qorin inta uu noolaanayo miyaan hore ugu qoran lawx maxfuudka intaa la dhabanba inta uu ku noolaan doona adduunyadan haa waa loo qoray oo waayo qaraabadu markaa maxay keensanaysaa maa in sii ballaadho culimadu waxay leeyihiin macnaheedu waxay ka dhigan tahay cumrigiisaa barako loo geynaya isagana intii baa ilaahay u barakaynaya qaarkoodna waxay leeyihin maye laba cumribaa loo qorayo waxaa la yidhi tusaale ahaan ninkaasi hadduu qaraabadiisa xidhiidhiyana siddeetan sannadood buu noolaanaya hadduu xidhiidhin waayana lixdan sannadood buu noolaanaya marka hadduu labadaba way qoran yihiin hadduu qaraabadii xidhiiriyana siddeetankii buu gaaraya hadduu qaraabadii xidhiirin waayana lixdankii buu ku dhimanaya labada macnan marka xadiisku madiida weliba xadiisku ka horuu sii tilmaamay barakaa loo gelinayaayo waxaa laga yaabaa qof muddo yar noolaa oo cumrigiisii ka faa'idaystay baa jira waxaa jira mid siddeetan jira oo siduu geelqaad u ahaa markuu siddeetankii amba toddobaatankii mar ayuu yidhi waysadaysi aakhira weerar leeyahay haatan salaadun baa ila taagahe dee wax kaloo sameeyo garan maayo soo rag badanoo soomaalida saasay ahayn runta marka laga warramayo rag badanoo soomaalida ka midi salaadan war dayrka hooyadii waa lagu cadaabi jiray qofkaa ba laleeya markuu yaryahay markuu tukanayo waa lala yaab jirayo war qofkan dayrka hooyadii waa lagu cadaabi jiray war goorma damiga maabaale hadda waa nigeyno qaangaara ayaa laleeya caykaas waa sahligiina haystay dabeetna qofku markaa wuxuu doona intuu iskasan sameeyo odhanaya haatan dee salaaduma ila taaga marka falilaahi alxamdu weeye horta hadduu ilaahay waafajiyey aakhiru cumrigii inuu tooba keeno waa nicam iyada laftigeeda laakiin de qofkaasi ninka labaatan jir cumrigiisii kaga faa'idaysay mid la mid noqonaya waa maya labada cumri way kala barako badan yihin waxaa jira sheekh waxaa la xaafi alxakami waa sheekh waddanka sacuudiga u dhashay weliba waktiga sacuudiga aanu barwaaqadan helin ee uu saxaraha iska rafka ahaa ayuu ku barbaaray afar iyo soddon jir buu ku dhintay sheekhaas inta kitaabuu qoray ka tegeyna iyo kutubtiisa imika la dhigtana waad yaabisa dadiisuna waa maxay waa afar iyo soddon nawowi ma maqasho nawowi imaamu nawowi nawowi waa iyo inta kitaabu soomaalidu dhigatay u leeyihi xadiisu arbiciin ma aragta waa kitaab cid kasta ala dhigato riyaadu saalixiin ka warrama minhaajka soomaalidu soo minhaajka lagu maqal minhaaj lama xanto minhaajku waa kitaab dhan oo fiqiyaho la dhigo oo aaday soomaalidu dhigan jireen yaa qoray nawowi intaasoo kitaabo kalu qoray oo iya kutubtiis ilahay bara ku geliyey kutubtiisu aad bay u tiro badanta sheekhaa dhana caalimkan la yaabnay sideed iyo afartan jir bu ahaa marku dhintay marka la eego raadka uu ka tegey iyo iyo da'diisuna ha de aad buu kala fogaayay almuhim cumrigii ilaahay barakoo gelinaya wey barakadiina de waa qofku inuu ka faaidaysto waktigiisa waktiguna waa beertaa la beeranayo kalow waxaynu maqalnay gaalada maala amba wadamada gaalada lagu yaqaana magaalaha kalebe qofkii sideed saacadood baa shaqo laga ogeliyay laakiin waxaa leeyahay haddaad afartaa saacadood ku darsato adigu maxaa kuu dheeraada lacagtu waa kuu dheeraada haddaad ku darsato saacado dheeraada haddaad shaqayso dee ninka sideeddii ku kaaftooma iyo ninka isaga ihahdo sideed kanaan shaqaynaya sidoo kale mushahar badan maayo marka si ay joogteeyaan waa sidaas kale calaa sabiil misaan cumriga laftiisuna se looga faa'idayso marka weliba dadka dhallinyarada ah ee soo koraya ha ka faa'idaystaan cumrigooda faraaqo badan bay haystaan waxaana leedaha man shaba calaa shayin shaaba calayh ninka shay ku barbaaraa uu ku ciraystaa ayay carabu yidhahdaan man shaba calaa shay shaaba calayh waanaad ka nasiib badan tihiin haddaad tihiin da'yarta soo koraysa waktigan dadkii idinka horreeyey waaweynaa sababta adiga nasiib badantiin waxa weeye mararka qaarkood baana dadkaasi heli jirin cidu ku sheegto oo cilmigiisuna wuu ka yaraa diintu inaguma cusbo diintu way jirtay dadkuna islaam way ahaayeen guud ahaan laakiin de haddana aqoon daraa jirta xagga diinta see dadku ictiraafsay inay ka wada markhaati kaceen diinta dadka aqoonta u yara u lahaa way yaraayeen nin galbeed taga oo dabeetana mawliidka soo barta iyo qur'aanka bes mawliidkuna cilmi maaha dadku waxay moodayaan in fiqi iyo waxyaalahaasay ku jiraan waa siirada rasuulka matalan inuu ku gebiyey shaksi baa ku gebiyey nin masriga iyo nin yaman iyo waa ku gebiyey dabeetana mawliidkaas in reerka wakriya salaada tukada iyo salaada waxaasaa jabiye iyo sidaasaa looga baahan weeye kuma qorade waana wada isagu marka waa intuu soo bartay inuu arkay oo meel aan faatixada lagu aqoon haddaad tagto adiguna faatixada koliya aad taqaanood iyada tusaynayso meesha ayaa ka sheeka adiga macidaa kugu haysata adaa shidanaya intaas meel haddii faatixada waana cidigelin adigu aad faatixada garanayso adigunba adiguma meesha u sheekada cidi kugu haysata laakiin mid qulhuwallaha yaqaana hadduu yimaado baydgaad ba noqonaysa adigu marka hore faatixadaad taqaana qulhuwallahu ku dhow almuhim cumrigaah laga faa'idaysto waxaana nicamka ka mid ah ayay idhahdaan dadkii taabiciinta waa odhan jireen qofka dhallinyarada ilaahay la doonay inuu marka ugu horeysaba saaxiibu sunno gacanta geliyo nebiyada ilaahay muxuu ugu soo diri jiray ummadda waa naxariis cilmiga lagu sheegayana waa nebiyada waxay dhaxalkii nebigoy wax kale maahe iminka hadalkii nebigu maynu hayna nebigaa nala hadlaya saasay ka dhiganta dhaxalkii nebigaa la qaybsanaya wey qofkii haddaba hadduu ilaahay toobadda waafajiyo laakiin alla subxana watacala toobadda u aqbala gaalka ilaahay ka go-ay markuu sii dhimanayo haddii aad shahaato si dhaban dembigiisa o dhan waa la tirtiraya waxaasoo dhan waa laga tirtiraya haysaradii markaa shaydaanku dhinac kale hayso orayaayo dee aduu haatan waad weynaatay carabkii baa ku cuslaado waxba bedela karaysa iyo waxyaalahaasna waa weerar kale shaydaanku kugu soo qaaday waxaa la sheegaa siaan sharaadada qaarkood ku arkayey islaam toddobaatan jir ama siddeetan jiro sanad gudihii iyo wax ka yari qur-aanka ku xifdadiisaba waxa go-aanka la idhaahdaa waa cajiib adigoo niyeyna waad wax baran kartaa haddaad niyaddaada soo jeediso haddii markaa xataa intii loo baahnaa aad heli kari weydana waxaa lagu mahmaha waxaa la idhahdaa laa yudraku maa laa yudraku kulluhu laa yudraku julluhu shayga aan la wada gaari karaynin intiisa yar lagala tago haddaad jus ama xifdii karayso amba aad si fiican u baran karayso inta kale yaad baranin bee intaa ka tegi maysa ee intaa haddaad baratay faa'idaada faa'ido laftigeeda faa'idaadaysa haddaad hal xadiis amba saddex xadiis baratay dee ka aan saddexdaa haynin baad dha- dheertay adigu mana xabba ninka jecel an yubsada lahu in loo ballaariyo fii risqihi risqigiisa in loo ballaariyo wayumsa'a lahu loo dibdhigo fii aafarihi raadkiisa oo bimacnaa sii noolaada yu'akhir lahu fii ajalihi ee markala macnaah yunsa- yunsa'a lahu loo dibdhigo fii aafarihi ee yu'akhir lahu fii ajalihi wa cumrihi cumrigiisa loo dibdhigo falyasil ha xidhiidhiyo raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري اللهم يا الله إلهي لا عيش نلل مجرته إلا عيش الآخرة نلش آخرة مويان نلل واتا آخرة متفق عليه معنى حديث وحي نلل دميستر مجرته إلا تا آخرة مويان نلش أديله أديله دباسية نحذني كما دمالان أيوني في قبيل مركا دباسية أديله يسكفر أبدا فايه maalin kasta wax ku murugeeya ayuubaad helaysaa amba ka horimaya ha yeeshee meesha lagu nasanayo ee warwarkii iyo daalkii laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun waa xaggee waa aakhira wey aakhirana waa daartan adduunye waa masracatu aakhira bay addunya masracatu aakhira waa meeshii aakhira lagu sii beeranayey xadiis saxiixa nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi waxaan la kulmay aabbaha ibraahim dabeetna wuxuu igu yidhi ummaddaada salaan iga gaadhsii una sheeg inay jannadu tahay طayibatu turba cadbat اlmaa wa anahaa qicaan wa ana kiraasaha subxaana اllaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila اllah wallahu akbar waxaad iga gaadhsiisaa salaan una sheeg jannadu inay tahay mid gudaheeduna mucaan yihiin ciiddeeduna ay wanaagsan tahay icaanna ay ta icaanku waa dadka waxbeeridda ka wanaagsan maxaa lagu beertaa haddaba waxaa lagu beertaa subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila اllahu wallahu akbar ereyadaas waxa ay kaa yihiin qaar jannada aad kusii baranayso waxaanay lagu fasiray inay yihiin albaaqiyaat الsaalixaat waxyaalaha baaqigay kuu hadhaya wاlbaaqiyaat الsaalixaat khayru cinda rabbika hawaaba wa khayru amala xagga raajada iyo xagga abaalmarintana baaqiyaat saalixaadkaasa u wanaagsan nebi maxamed markaan yaa imale allahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faqfir lilansaari walmuhaajira baa ku jirtay isagoo rasuulku shaqaynayo dadkii qodayo khandaq ayuu caynkan lahaa marka alcayshu alkaamil wey nolosha dhamayska tiran waa taakiro adduunyadana waa kumeelgaad laakiin kumeelgaadkaasi tii weyneed buu gaarsiinaya ha laga faa'iisto weye yaan la isku hallaynin allahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مرة وحو سامري على صبيان عرور يرير بسامري فسلم عليهم وسلامي قال وحوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله نبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه أنه مرة وحو سامري على صبيان عرور يرير وسبية فسلم عليهم وسلامي وقال وحوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه xadiiska waxaa laga qaadanaya tawaaduci nebiga rasuulka caruurta yaryar waxay sama kafi jirin way ku soo hiran jireen oo uu jeclaan jiray rasuulku sala allahu alay wasalam madaxa ayuu u salaaki jiray markuu soo marana wuu salaami jiray maxaa ka dhalanaya caruur yaryar qof weyne hadduu salaamo waxaa ka dhalanaya tacdiib kow inuu edbinaayo oo salaamta iyaguna way ku barbaarayaanoo qofkaa weyn way kaga dayanayaan waxaynu aragnay caruur caysamayso aabbaha waxaa ku sameeye hooyada waxaa ku sameeye yay kaga dawdaaneen kuwii ka horreeyey sooma kuwa ka horreeyey ma kaga dayn bala aabbahoodii hooyadii bay ka bartay oo hooyadii baa koodnaysa aabbaha waxaa ku sameeya iga fadhiisa iyo hooyadaa waxaa ku sameeya hooyadii waa ku waraysa ka dabeetana ma cid kaa laga filaya inu daayo waa maya weliba soomaalida haddaynu nahay dad qallafsan baynu nahay oo caydu ay tahay wax dhaqan ah inagoo islaam sheeganayna haddana hooyadaa waxaa ku samee aabbaha waxaa ku samee waa iska cadi war hooyadaa waxaa ku samey kubadda ho war hooyadaa waxaa ku samey kubadda soo laagmay markaa ku ciyaareen gageeda kubadda maxay hooyada maxay noqotay wax kubadda lagu laaga soo maha lagama ha damiirkii baa ka dhintay oo waxaan iska caadi bay noqotay marka hooyada oo la caadaa waa duruubta waaweyn bay ka mid tahay ta'diib baa ku jira kow tacliim baa ku jira wax u barayaan tadyiiban liqulubihim oo ilmaha yar wuxuu dareemaya inaad qadarinayso oo aad garanaysaa anigoo lee yaraan soo marayey haddii la ihahdo war waxaan yare waxaan yare ciyaalkaa war ka yar ka qabta meesha ilmaha yar muxuu dareemaya in la xaqirayo miyaanu dareemaynin wuu dareemaya in la xaqirayo qofkaa weyn laakiin marka magac la siiyo aba la salaamo abaha ka soo fadhiisa aba adeer si yaraasta lagu idhaahdo isagoo ku ixtiraamayo isaga laftiisu marka xataa qaabka loo daweeye aba loo tarbiyaday carruurta wax badan baa inaga qaldan bay leeyihi dadkiisaa marka loo eegay qaabkaynu inagu carruurta u tarbiyadeyna waa qaab aan maslaxa keensanaynin ilmo yar baa masaajidka soo gelaya uu ku ciyaarayaayo salaada markaa marku kugaag tukanaya u ciyaaraya haddana xaggan u egeegaya waa ciyaalo waa sowi asalaamu calaykum marka salaad ka baxda abaad ribaaxo dhiibaysa war waxaan yaa masaajidka keenay dib dambe saa ugu soo noqonaysa miyuu maalintaba imanaya ilmaha yar masaajidka waa maya laakiin haddaad ka oran lahayd adeer sidan looma tukado sidaa kale samee si yar wanaagsan aad ugu sheegto masaajidkana wuu soo gelayaa waxa weeye sidii aad u sheegtana u qaadanaysa mar hadduu ilaahayba ku ilhaadiyo inuu masaajidkaba soo galo wuu ku weynaan doonaa baritoona kaa yar baad arki doontaa isagoo liweynehe hee dee ku tarbiyadeen nabi maxamed sal allahu alayh wasalam oo ka waran isagoo sujuudsan nabi maxamed sal allahu alayh wasalam oo sujuudsan ayaa mid ka mida carruurta awogu ahaa dhabarka uu ka fuulay markaasuu toosi waayey nebigu asxaabtiiba qaar madaxa kor u qaadeen say arkeen isagoo sujuudsan uu ku daayey wuxuu yidhi inankaygi baa dhabarka iga fuulo waxaan diiday ilaa xaajadiisa dhamaystayna dejiyo wal ka warran nebigu sala allahu alay wasalam inantuu awowga ahaa marna uu qaadayey marna uu dhigayey isagoo khudbadeed oo khudbadda ku taagan bay halkaa xasan iyo xuseen soo dhaadhaceen oo kolba soo kufeen intii soo dhaadegay buu rasuulku soo qaaday aanasna waan ka marka cidka akhlaaq wanaagsan maan arag marka waalidka laftigiisa loo baahanya qaabka wuxuu tarbiyadan inu wax ka bedelo oo xagga risqiga iyo dabacsanaanta in la badiyo ayaa ka wanaagsan xagga hadal adayga iyo maxaan ku usha iyo wixii lamid a waa marxaladda dambe taas laakiin marxaladda hore waxa weeye saasaa la sameeyey caruurta yare masaajka ku ciyaaraysana haddii dadka waaynu guriga kusoo tarbiyaday marka dambena markaa la toosiyo iska baranaya lakin masaajka inaan lagala dagaalamay xataa ayay noqoninba caruur kuwii salaadiba ay markaa looga baahnaa muhimeysiinta ayay noqoninba وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وها أحسن الناس خلقا dadka ka ugu akhlaaqda wanaagsan ayuu nebigu ahaa axsana annaasi khuluqan akhlaaqdu markaa qowlan wa ficlan bay keensanaysaa akhlaaq ilaahay aada la yeelanayso oo inaad ilaahay caabuddo oo aanad u shirki yeelina shirkiguna waa dembi la gara ka ugu weyn luqmaan alxakiim oo nin wanaagsan ahaa nebi mu ahayn lakiin nin wanaagsan buu ahaa saalixa nin madow buu ahaa baa la ihahdaa ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramay isaga inankiisii tarbiyadeynaya tarbiyadiibu markaa inankiisa siina muxuu ugu horreysiyey yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim inankaygiyo ilahay waxba ha u shirki yeelin waayo shirkigu markaa waa dembi lagala kawgeyn inankiisii salaaddu ka hadlaya yaa bunaya aqimi salaata waamur bilmacruuf wanha can ilmunkar wasbir calaa ma asaabak ereyatan waa kala hadlay وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل يسروا فديدية أرمها ولا تعسروها أبكينها بشروا بشارية walaa tunafiruu dadka ha erina soo dhaweeya rasuulku sal اlahu alay sl asxaabta qaarkood u yaman u diray ayaa wuxuu lahaa dadka qaabkaad wuxuu ku sheegaysaan ha noqdo inaad arrimaha u fudaydisaan oo aydan ku adadkaynin inaad dadka bushaaro u samaysaan aad soo dhaweysaan oo aydan dadka eryin xadiiskan cid uga baahi badani ma jirto ninka daaciga ah ee dadka khayrka ugu yeeraya cid uga baahi badani ma jirto adigoo dadkii wax u sheegaya ama dadkii markaa xaqii u sheegaya haddii qaabkaad u sheegaysaa uu noqdo qaab aan habboonayn waxaa dhici karta dadkii inay kaa yaacaanba oo munafir aad noqoto dad fara badanina xaqa ay wadaan inbay eegayaan laakiin mada eegaan bay suuku ay dadka u gaarsiiyaan xaqa kasiir min annaas waxay eegayaan inuu xaq inuu hayo laakiin maba eegaba qaabka iyo usluubka wanaagsanee dadka loo soo jiidan karo marka la leeyahy dadka arrimaha ku adkayninana maaha xaq in looga tanaasulayo xaqa lagama tanaasulo laakiin tusaalaan tusinaya hadduu nin iminka soo cararo ka warrama oo halkaa uu kaadi ku qabsado maxaad samayn lahayd xaaj adu adiga ugu dhow feer baad ku bilaabi lahayd waay maad odhan kayd anuma ku yidhi hadalka waynu qabansomaa wallay qof waaba waa la soo dhasci lahaa casharka inta laga jeestaa waa ninka lagu soo warqaagi lahaa dee waktigii nabiga dhacdayoo nin baa masa bal xadiiska intaa ka dhagdal islaa markii hore laakiin waktigii bay naga gaadhay halkaaynu ku dayno xadiisku wuxuu tilmaamaya yasiru fudaydiya walaa tucasiru arrimaha adkeynina bashiru bushaareeya walaa tunafiru dadka firdhimaa ee dadka soo dhoweeya والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته